Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne isla markaana ka mid ah haweenka baahiyaha gaarka qaba ayaa ku dhiiriday inay ka shaqaystaan maqaayadaha magaalada. Haweenkan ayaa kariya raashinka wadaniga ah iyagoo lacagaha ay ka helaan ka maareeya nolosha qoysaskooda. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo beerlo ugu waramay qaabka ay u shaqaystaan.
Waxaan qabtaa maqaayadan aan ka shaqeeya ahaan. Aan moofiya ka dubaa canjeero. Soor ka waa karinaa. Cambuulo waa karinaa. Daangada saan dubnaan cambuulada kor ugu shubnaa. Marka shaqadeena shaqadaas waaye maasha Allah. Ee hawshaas aydan anaga maqaayadan ka qabanaa.
Ilaa meeqa sana ayaa ku guda jirtaa shaqadan?
Maqaayadan waxaan ka shaqaynaynaa muddo lix sano camal waa joogaa maqaayadan. Muddo badan aan ka shaqaynaya ku ciyaal korsanayay. Canjeeradaas aan ka dubaa muufadaas aan ka dubaa awal muufiya canjeerada dubi jirnaa hadda. Soor waa ku darnay cambuulana waa ku darnay. Daangadaas waa cambuuladan lagu cunaayo waa dubnaa. Marka shaqada hadda waa sii kordhina.
Nolosha reerkaaga ma ka maareysaa?
Maasha Allah boqolkiiba boqol nolosha reerka aad ugu maareeyaa. Waa shaqo markaas aan fahmay. Aan aaminsanahay aan isleeyahay waad waad maxay ahaydee waa iskaga noolaa kartaa ama ku ilmo korso kartaa isleeyahay. Marka boqolkiiba boqol abbaay maasha Allah waa waa ku dhaqana.
Ma jiraan caqabada aad kala kulantay shaqada markaa qabanaysid?
Way jirtaa caqabado mararka qaar sidaad adigu wax u qabatay oo markaasayda aan lagu fahmaynin. Mararka qaar lagu leeyahay canjeerada way gubatay ama muufadayaa gubatay. Saasoo kale waa iska jirtaa. Ama waa daahday waa daahday lagu leeyahay cambuuladii cashadii waa daahda lagu leeyahay. Marka caqabad waa iska jirtaa abbaay waa xawaay meel laga shaqaynayo weliba maqaayad ah.
Waxaan eedna u shaqaystaa aniga biyahaas iyo shaahasaan ka shaqaystaa. Dii waxay soo galaan dadan ku biira moogi aniga waxaan ku waxay kala duman.
Maadaama aad tahay qof naafo ah. Een maamo maxaa kugu dhaliyay inaad shaqadan qabatid?
Waxaa igu dhaliyay haddaan gurga joogo wax ku shilin oo dhexda ka duleela hadda ma haysto. Ee waxaa igu dhaliyay marka inaan shaqaysto waxaa igu dhaliyay ee waxaa wahay shaqada ceeb maahan oo waa la shaqaystaa. Marka haddii aan la shaqaysto aniga shaqadaasaan aan waxay iri meel rorogiya waa ku dhaantaa. Carruurtayda aabbahood way way kala tagnay waxna iguma iguma biilin. Dadkaas waxaan fariinahood u dhiibi lahay. Shaqaystaan oo haddiiba laga tegay oo shaqadaas maqaayadda waxaan maalintii soo qaatana waan iska bixiyaa qolka karidiisana waan iska bixiyaa inkastoo oo baryahan daba xoogaa culays uu iska yimiday marka alxamdulilah noloshayda ilmaha waan ka maareystaa sida guriga aan leeyahay aan deganahay oo kale aniga iskale kari iguma ahan waxaa ku jiro koronto waxaa ku jiro biyo waxaa la shubanaa saxan saxo ilmaha waxay rabaan raashin sanduuq loogu shubo koombo lasoo godo ma anfacayso marka alxamdulilah waxaasoo dhan ilaaha ii saqiray nolosha waxaan ka maareystaa maqaayadaas shaqadayda waa maqaayad